iyadoo toddobaadkii lasoo dhaafay dagaal beeleed uu ka dhacay xadka deegaanka ceeldhaas iyo mooyaale ay ku dhinteen dhowr iyo toban qofood ayaa maanta xildhibaanka deegaan baarlamaaneedka ceeldhaas mudane aadan keenaan wehliye ayaa waxa uu maanta magaalada baasir uu kulan kula qaatay shacabka halkani ku nool iyadoo kulankaasi uu ahaa mid looga hadlayay nabadda iyo sidii lagu xoojin lahaa wada noolaanshaha labada dhinac waxgaradka ka soo jeeda deegaanka ceeldhaas ayaa sheegeen inay diyaar u yihiin inay qaataan nabadda iyagoona bulshada qeybaheeda kala duwan ugu baaqeen in ay nabadda xoojiyaan raggii maalin kastaba noo imaada oo intigaas weyn hor noo imaada oo nabadgelya noo muujina waa mahadsan yihiin waa boqolkii mahadan aan aan u celinaynaa nabadgelyadii saaki aan ku tashanay oo imbigi noo sheegay waa qaadna annaga wixii magaan ka dambe dib u socdana wixii ka geli karnaa annagan aan ka gelaynaa madaxdaan aan u sheegaynaa nimankan jiiraanka ah waxaan umalaynaa iyaga waaba isqaban karaan hadda oo la sheegayo iyaga waa isqaban karaan dadkan intaan dhan ilma dhedheloo sakiira meeshaan ku nool waayeellaa ku nool dad jiisisha ku nool haddaa la dudo ma dudu karaan marka waxaan rabnaa anaku weliba reer baasir iyo reer iswaajinla godobaan nahanee dadkii alxamdulillah celaas iyo kamaada wajeer waa ka duwan ma hurdayna habeenkii waxaan nabadgelyaheena ku hurdi karnana ma jiro tolkana nabadaa lagu dhaqi karaa madaxdeenna ilaa shalay ilaa maanta naga jirtay nabaduna ay noogu baaqaysa madaxdana sidiin ku naqaani saas waaye annagana nabadda kuwii qaata allaha naga dhiga nabadda aan qaadanna war annaga ciideenna anaga waajib nagu tahay inaan ilaashanna jiiraamaheenana aan la heshiino anaga ay waajib nagu tahay ninoo ilaalinaana male jeeshka dhulka ilaaliyo waa annaka ilaa dhulka anagu ah iskale ilaahaana makaani waana la heshiin karnaa jiiraankeenna mudane aadan keenaan wehliye ayaa bulshada ugu baaqay inay nabadda ku dadaalaan isagoona sheegay in colaadda aysan marnabo wanaagsanayn talow maqla maalin weyn waay weliba gabdhaha nule nataka wamama waskie shida ikitokea hadday dhibaato dhacda dadka u horreyso dhibaatada ku dhici gabdhaha waay waa runti ragga uufaka dambi uu nin ragga keenaya gabarh ku dhimani gabarh ay ku jejebi ay ku rafaadi oo nin uu ku gebi uu ku jejebi waxaan rabnaa walaalayaha gabdhaha iyo maqla habeenkii wiilisha markay ii imaanaan kii waxun ka shaqayna war kuma qabatee sugdhaha war dhulkiina ajibinina war waxaan jirnaa ninku qasbin war cow ma rabna shalay markaan imaaday kuwa kareekiyaal la socdaa ark nin meeshaan imaaday oo kuwii jabuuriya ka mid ah shalay la koray ku arkay waxaan tahay waa soo guuriy habeen naro aniga loo jiraan saaxate adi loo jiraan saaxate ciddaana la saaxay dadka kaloo badnayna meeshii ana hadda aniga waan fiirin waay dherarka aan qabay kila ii nacasnimadiis yaad ka soo guurtay xaggeed u guuri xaggeed u socotaa marka waxaan leenaha waxaa waaye maanta waa maalin weyn waa iswaramaqlahaynaa aniga shaqaalihiinaana way soo doorateen waxa liigu dhaaray waa runti keli inaan inku xukumo iyo sida caaliga ah doorashada waa jirtaa waxaan in leh jiiraamaha aan linku dirin walaalyaalihin wajeer noof jiiraannimo kula joogo leeshiyo ilaahay baa wax iskugu kiin daray sidaan ay ujiraayeen idinkana saan ay ujiraysheen adduunka ilaa yooma alqiyaama laga gaari tutaheshimu serikali ule mutu atafaja makosa atawaajibika akiwa binafsi waxaan ku heshiinin inta walxaadaan ku heshiinin inaan nabadgelyo rabno ko ninkii dambi gala asaga shaksiyan loo raadsanaa labo jiraama aan qadarinayna saddex hadda dhib ka dhacay nabadgelyo aan doonayna waxaa kaloo ku heshiinay ilaa oo nabadgelyada laga suga inaan u gudbaynin dhinaca marsamed waa maqlaysiin sooma waa ma maqasheen taas tumeelawaana pia banana d c c paka wazee watashauriana sisi tukae kwa baadhi ya wajee na hao wakae mpaka tuzungumze na viongozi na amani irudi. Tuko na advisor ya gavana mzee Ato na wengine wengi, marka waxaan leenahay hivyo ndio tumeelewana. Mkuu heshini saka odigasha na usimame so saas kuma heshini nabadgelyo kow ninkii dambi gala in asaga la qabsada labo qabiilaa la isku diraa la dhaafo jiraamahaan heshrayna ilaa oo nabadgelyo rasmi laga helaa xaduudkii u sugahay xooli daaqi hadda dhulkii barwaaqa ka jirta aan joojino afartaas qodob aan ku heshiinay subaxdii dhanka kale dowladda ayaa xaqiijisay in ku dhowaad kow iyo toban qofood lagu dilay dagaalka halkani ka aloolsamay iyadoona dowladdu ay shacabka ugu baaqday inay nabadda xoojiyaan sema watu wale wa kutoka upande huu wale wameaga ni watu sita wale wameuawa, upande ule ni watu tano eh, na wale wamekuwa displaced wote ni watu zaidi ya elfu mbili mia tano huko. Ng'ombe ambazo zimepotea wa- za upande ile ni tisini na tatu na zile ngamia zimepotea kutoka upande huu ni kama ngamia mia mbili tuko tunafanya hiyo recovery. Wale wana- wanasaidia upande ule na sisi pia pande hii na machiefs tunajaribu kurecover hiyo ng'ombe.
si kastaba ha noqotee bulshada labada dhinac ayaa lagu wadaa waanwaan nabadayna iyadoo loogu baaqay in aysan colaaddu wanaagsanayn sidoo kalena labada dhinac ay qaataan nabadgelyada cabdiraxmaan mucaawiye warbaahinta sta ismaamulka wajeer